aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamanka golaha shacabka gaar ahaan ii siiyey fursaddan maanta in aan maxaanku yidhahdaa guto waajibkii dastuuriga ahaa ee madaxweyne kasta oo dalkan oo xilkiisa dhammaystahay oo waajib ku ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xubin ka ahaado golahan sharafta badan ee shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan matalaya golaha shacabka mas-uuliyaddiisa iyo waajibaadkiisa iyo howlaha qurqurxoon ee inay qabtaan ku habboon horay ayaan in badan uga wada hadalna xildhibaanada waan isla garanaynaa waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan idinka mid ahay xubin baarlamanka golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya ka tirsan inaan ahay mar allaale iyo wixii nin xildhibaana waajibka xildhibaan kasta lagu leeyahayna laygu leeyahay annaan gudan doona haddii aan la yidhaah intaa kadib waa fursad dalku marxaladuu soo maray marxalad horeu ku jira waa ka gudbo maanta marxalad kaluu joogaa oo marxalad aad iyo aad u wanaagsan ah rajo badan iyo ididiilo badanna la runtii anigu dadka mar walba mustaqbalku inuu fiican yahay berri inay maanta ka fiican tahay arko sanadka dambe sanadkan inuu ka fiican yahay arko ayaan ahay soomaaliyana mar walba ku arka in ay socoto oo ay hore u socoto meeshii shalay marna aanay joogin duruufaha dalkeenna ka jiraaya aad iyo aad ayay u adag yihiin waxay u baahan yihiin wada shaqayn badan sidii caadiga ahayd oo aan horeyba guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan xildhibaanada ugula dardaarmay unbaan mar kale kula dardaarmayaa oday soomaaliyeed ahaan soomaaliyada maanta isqabqabsi iska hor imaad isjijiitan waxba kuma laha soomaalida maanta waxay wax ku leedahay oo keliya isku duubnaan midaysnaan iyo afkaarta yaryarka ah oo waxana midaynaya ayaa aad iyo aad uga tiro badan waxana kala qaybinaya ama aan ku kala duwannahay marka waxaas tirada badanna waa inaan raacnaa ee hal iyo labada iyo saddexda qadiyadood ee laga yaabo inaan ku kala ra'yi duwannahay mar walba inaanan soo hormarin oo aanan muhiimaddana aan siinin laakiin muhiimadda aan siino waxaad aad iyo aad u tirada badan aan ka midaysannaha ee aan wada rabno wax kastoo aad rabta inaad gaartana qiimi loo horay leeyahay inaad dul qaadato inaad markaan maxaanku idhahday aada tanasul ka ogolaato wixii lagaaga ra'yi duwan yahay waxay ka mid tahay qiimaha aad u bixinaysid dalkan muxuu ah inuu hore u socdo inuu inuu hore u maro ugu dambayntii waxaan rabaa baarlamanka golaha shacabka maanta hortaagana gaar ahaan dhammaan xildhibaanada inaan u mahad celiyo kuwii hore u joogay ee afartii sana aan soo wada shaqaynay ee hore iyo kuwa haatan baarlamaanka kusoo biiray ee cusub ee doorashadii dhoweedna nagala wada qayb galay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka fadhiya dhammaan waa saaxiibaday waa walaalahay mid maxaanku idhahdaye aan ka didsanahay iyo mid aan muxuu ahay u dhowahay ma jiro beejkii afartii sano iyo beejkii doorashada iyo beejkii kambeynka waa la laabay waa dhammaaday beej cusub oo soomaaliyada cusub horaa loo socda ahaa furan kaas ayaanan isku wada ognahay anigana aan idinkala shaqaynayaa odayna aan idinku ahaanay haddii aan layidhaha aad iyo aad aa umahadsantihiin gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiya ku-xigeenada mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu